islamada markii dhin siyaasadda lagu fiiri siyaasadda caqabado dhalinyaro ku haystamay kumid ee dhalinyarada dhalinyaro dhaqaala haystaan ee siyaasadan ma baahanta dhaqaale baahanta qofka dhalinyaro ee hatuu laha bardii oo hata baaj haysata master haysata meelku yaa walbarasho intii adeershiya ku dhiibi mise aadis oo mayba suuqa ka shaqeeysa ku dhiibtii mise awshay salamadii oo hamaaliye hantida le juhdi haka bi haka bi salamadii gengu siyaasad hafada suuragal man eh intiis hore usuul isfada isku hela caqabado kala haystamay dhalinyarada tursho iyo caqabad iskaamka siyaasadda ku hadlow qofkan qof kale dhalinyarada tirti fursad masiyow iyo booskii lama qof sida gof lan baahanya maarkaas dhalinyar badan oo meel iska cariiriya marka miilma ku bahaase qofkii miilo mudanaya miilo ku bahe dhalinyarada miil iska cariiriyaan salamad ee caqabado kale oo dhalinyarada siyaasadda ku haystamay qayb ku dadkii hore siyaasiyiin tahayn dhalinyarada fursad ma siiyaan meel ku yaabay laqoon siyaasiga siyaasadda la qobsadii walbadan ha ka jaray meel ku yaabay way arag badan aysi walbadan gargar badan leey marka qofkan cusub fursad badan ma insiyo salamada caqabado kale meel ku jira oo siyaasadda ma kala qayb ku ee dhalinyarada natirsho in bislayn meelaasantiyo meelaas siyaasadda natirsho qayb ku noqdan caqabada kale oo siyaasadda dhalinyarada ku haysta dhalinyarada natirsho way arrin badan lahayn oo kaliya hami siyaasadeed laakiin way arrimo badan lahayn fadaantii mayba iyo markasta siyaasadda qayb ku noqdan caqabada kala jirto mayba isla siyaasadda may qayb ku ahaa dhalinyaradii dhan may fadaan siyaasiyiin noqdan qofki markaas walhabarda laakiin may hami leya intuu siyaasad bara taasna ma sheenase dadka siyaasadda maylan tusay intii waxyaabaa keligii dhaqaalada kusuubiyo soomaaliya intuu yihiin siyaasadda saasa la tusi qof kasta markaas intuu sharxo musharaxa ka leeyay baraha bulshada wala dhikow usigirin mambesel mayba garaadka aqooneedna male way aragnimadii kale oo intaasna qofka siyaasadda ka jar la fadaayo si anka jarna caqabado inka badan oo mayba dhinaca siyaasadda intaaso ku salamada gebro nisha markaa fiirida maadaama gebro dhalinyarada irta qayb ku yihiin fursadna haystan iyo haweenna iyin hatan dhalinyarada qayb ku yihiin caqabado haystan kumid deegaanku mayba dadshey mambisa intii dhalinyarada gebro mayba qayb ku noqdaan gebro naftirsha oo siyaasadda qaybo kaleetin leer naftirsha oo iyo naftirsha fadhiga ku kaheno hata nafta siyaasadda fadaa eran oo iyo naftirsha caqabad kale mayba meelo ku eh maadaama aan aaminsan intii gebro mayba walbaradaan oo dadka aaminsan kumida gebro inta waa la bara walbarashadoo la tayay mayba akhlaaqdii la dhisa gebro meelalaayis intii qayb ku noqdaan intii horumarka dalka qayb ku noqda marka caqabadaha hadba may ka hirintaa qofka baahada markas hayta iyo ka hirinta caqabadiisna mayba saas insha duwan